alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlambiyaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal faslun fi lamaani ammaankii iyo magangelintii ayuu fasl yahay ammaan waa did اlkhowf waxa uu ka soo hor jeedaa u did u yahay cabsi waxaana halkan looga jeedaa tarku اlqatli wاlqitaali maca اlkufaar waa iyadoo laga tago oo la joojiyo dilkii iyo dagaalkii gaalada lagula jiray waxaanu ka mid yahay makaa'idda dagaalka iyo masaalixda uu leeyahay cuquudda ama heshiisyada ammaanka keenaa waa saddex qaybood waxaa loo qaybiyaa ammaanu wa jizyatu wa hudna saddexdaasaa loo qaybiyaa saddexdabana iyagoo isdaba socdaa ayuu sheekhu ka hadli doonaa ammaan iyo jizya iyo hudna waxaa la yidhaha magangelintu ama dagaal joojintaasi haddii ay la xidhiidho dad kooban mid ama wax ka badan laakiin dad koobana waxaa la yidhahdaa ammaan haddii aanay koobnayn ee aanay khayrumaxsuur yihiin waxaa loo kala qaadaa heshiiskaasi inuu heshiis muddo qaayo iyo muddo leeyahay kaahudnaa la yidhaahdaa haddii aanu qaayo iyo muddo lahaynna daba furan yahay isagana waxaa la yidhaha jizya waxay haddana saddexdoodu ku kala duwan yihiin ammaanku ashkhaastana waa ka ansaxaa imaamkana waa ka ansaxaa laakiin hudne iyo jizya waxay gaar ku yihiin imaamka oo keliya waxa u asal ah ammaanka aayadda ilaahay leeya wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah haddii mid mushrikiinta ka mid ahi meengelyo kaa doono magangeli xataa yasmaca kalaam allah intuu ilaahay hadalkiisa iyo qur'aanka ka dhegaysanayuu ka maqlayay uma abliqu maamanahu intaa kadibna waxaad gaadhsiisaa meeshuu ka aamin noqonayey xadiidka saxiixa ah ee imaamu albukhaari uu warinayo iyo imaamu muslim waxa uu nebigu uhi dimatu lmuslimiina waaxida dadka muslimiinta dimadooda iyo magantoodu waa mid faman akhfara musliman qofka muslim cahdigiisiiyo ka buriya magantiisa fa calayhi lacnatullaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin ilaahay nacladiisa iyo malaa'igtiiyo dadkao dhammi korkiisa ha ahaato wayascaa bidimmati biadnaahum xadiidii kale wuxua dimadooda waxaa la ordi oo magan gelinaya kooda ugu hooseeya maalintii fatxu maka ayaa umuhaani qolihii ay u dhaxday nin ka mida ama laba ka mida ayay magan gelisay markaasaa cali doonay inuu dilo oo walaalkeedii nebiga ayay u ashtakootay markaa nebigu wuxu uhi qad ajarnaa man ajartii wa amanaa man amantii ya umuhaani muhaani ciddaad magan gelisay waa magan gelinay cidda aad amni siisayna waa siinay ayuu idhi sidaa cali makama tallaabsan karee sidaa ku qabow buu idhi wuxuu yidhi sheekhu markaa raximah ullahu tacaala yasixu ammaankii iyo magangelintii waxay ka ansaxaysaa min kulli muslimin qof kastoo muslima mukallafin oo mukallafa mukhtaarin oo doortay ama mxata yasixu waxaa ka ansaxaya min kulli muslimin mukallafin mukhtaarin ammaanu xarbiyin baa ka ansaxaya iyo wacadadin maxsuurin faqad tiro kooban walaa yasixu ma ansaxayo ammaanu asiirin maxbuus magangelintii liman huwa macahum fil asaxi ciddii markaa haysatay ee ula jiray inuu magangeliya uma ansaxayo wayasixu waxaanu ku ansaxayaa bikulli lafdin yufiidu faa'idaynaya maqsuudahu maqsuudkiisa wa bikitaabatin ayuu ku ansaxayaa wa risaalatin farriin buu ku ansaxayaa wa yushtaradu waxaana la shardiyaa cilmulkaafiri gaalku mid ammaani inuu og yahay fain raddahu haddii uu markaa celiyo batala waa buraya wakadaa in lam yaqbal haddii aanu aqbalinna ayadana waa la midoo ma ansaxayo fil asaxi asax haddii aan qabanno wa takfiihim waxaa ku filan ishaaratun mufhimatun ishaaro wax fahansiinaysa ayaa lilqabuuli ku filan wayejibu waxaana waajiba an laa tasiida muddatuhu inaanay ka korrin calaa arbacati ashhurin wa fii qowlihi yajuusu waa banaya maa lam tabluq sana inta aanay sanad gaadhin walaa yajuusu mana bannaana ammaanu yaduru lmuslimiina ammaan muslimiinta dhibaya ka jaajuusin oo dee maangelye iyo ammaan la siiyo waxa uu leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala yasixu waxaa ansaxaya min kulli muslimin muslim ka ansaxaya gaal kama ansaxayo muslim oo mukallafin qaangaadhahoo caqli leh sabi iyo mid waalan midna ka ansixi maayo mukhtaarin oo doortay oo aan la qasbin waxaa ka ansaxaya ammaanu xarbiyin xarbi ammaankii ayaa ka ansaxaya gaal xarbi oo xabaddu isugu keen jirto inay amni iyo nabadgelyo iyo magan ay magan geliyaan baa ka ansaxaya si aynoo iman doontaa waa inaannu jaajuusna ahayn daliica iyo sahanna ahayn sahan gaalana waa inaannu ahayn jaajuusna waa inaannu ahayn maanta dee waxaa la sharciyaysay waxa la yidhaahdo safaaraadoo basaasidba ah gebigeedoo basaasidah ayaa la sharciyaysayoo markaa laakiin la isla og yahay inay basaasin yihiin marka ammaanu xarbiyin waa hal xarbi oo keliya inuu amni iyo nabadgelyo iyo magan siiyo ayaa bannaan oo ansaxaysaa iyo wacadadin tira maxsuurin kooban tobaneeye iyo dhowr yacnii kooban inuu magangeli u dhaa tobanka anaa magangeliyey aniga magantaydii ani amnigay ku jiraan waa ansaxaya faqad oo keliya macnaha markaa waxaynu nihi muslim gaal kama ansaxayo ahlu ma aha mukallaf baynu dhahay kii qaangaa ama yani yara ama waala maya ma ansaxayo maan kama ansaxayo waxaynu mukhtaara kii la qasbay isagana ka ansixi maayo waxaynu kuwa koobane inuu yidhaahdo waddankaa dhan baa anaa gaalada joogta nabad amni geliyey ama yacni magaaladaa dhan gaalada ku nool ana amni siiyey laga yeeli maayo mar hadduu markaa fardi yahay laadigana jihaadkii baa cadilmaya walaa yasixu mana ansaxayo ammaanu asiirin mid asiirahoo maxbuusahoo muslin maxbuusahoo ay haysaari ammaankii iyo magangelintii uma ansaxayo liman huwa macahum cidda uu la jiray a haysata ee maxbuusahaanta u haysata ama cid kale inuu amni geliyaa kama ansaxayo leannahu maqhuurun macahum waa nin la qasbay oo la hayso wajhu nadar walmaslaxa ma garanayo nafdiisii baanu aamin u ahayn ammaanna wuxuu keenayaa qofku inuu aamin noqdo asiirkay haystaan ee gacantooda ku jira isagii baan amni haysanin markaa siduu cid kale u magangelin karaa taaniga asaxa ka hor jeedaa wuxuu leeyahay maya waa ansaxayaa kii maxbuuska ahay ee haysteen nafdiisu hadduu yidhaahdo gaaladanay haysata anaa magangeliyey ma taaban karno leannu daabitkii wuu soo gelayaa muslim weeye mukallaf weeye mukhtaar weeye qolyo kale waxay leeyihiin meeshan la ysku khilaafsan yahay waxa weeye waa asiirka muqayadkaee maxbuuska ah ee halkaa ku jira weeye laakiin waxaa jira mid asiiru daar asiiru daar waa kaanay cali ku dhex jireen loo ogolo inuu ka baxo waa waxa maanta loo yaqaano luqadan casriga iqaama jabriya yacni ninkii waxa loogoaa waa xidhan yahay dalkaasi ku xidhan yahay kama bixi karo madaaradaasoo dhan baa markaa laga dhigaya waxa le ma bixi karo somalilan kama bixi karo waxaa la yidhaahdaa iqaama jabriya hadduu noocaasoo kale yahay isagaa khilaaf kuma jiro inuu markaa ammaankiisu ansaxayo haddaba muxuu ku ansaxayaabaa isweyddiin leh wuxuuhi wayasixu wuxuu ku ansaxayaa ammaankii iijaabkiisu bikulli lafdin lafdi kastoo yufiidu maqsuudahu maqsuudkiisa faaideyn maqsuudka ammaanka faa'iidaynaya ajartuki ammantuki laa tafsac anta calaa maa tuxibu kun kayfa shi'ta erayo noocaasu kale waa ku amni geliye waa ku yacnii anaa ku magangeliye amni anaa ku siiye ha argagaxin yacnii waxaad jeceshayba aad sidaad jeceshayba aad u joogaysaay erayada noocaasoo kala baa noqonaya wa bikitaabatin qoraal buu ku ansaxaa loo qoray oo la yidhaahdo waa ku magangelinoo qoraal lagu siiyo wa risaalatin farriin loo diro la yidhaahdo qofkaasaa ku magangeliye kaalay oo farriin loo diro way ku ansaxaysaa wa yushtaradu haddaba waxaa loo shardiyaa ammaanka waxaa loo shardiyaa ansixitaankiisa cilmulkaafiri bilamaani gaalkani inuu og yahay in la magangeliyo amni la siiyey dee waa si cuquuddii kale haddii aanay taasi jirin oonu ogayn ammaan ma leh hadduu haddaba gaalkii ogaado ammaankii oo warradda uu celiyu idhaahda ma ogole anuu magangelintiinna iyo ammaankiina waxba ku fari maayo batala waa burayaa leanna waa caqdi hibo oo kaleoo qof haddaad tira waxa saa ku hibeeyudha kaama rabo dee ma dushaad ka saari waxaagii waad iska ceshan wakadaa waxaa la mida oo ammaankii buraya in lam yaqbal fil asaxi haddaanu aqbalin kani wuu radee wuu diiday kanna inuu aqbalo wuu yacni wuu aqbali waayo waanu golay mu odhanin markaana wuu burayaa fil asaxi ka hayrihi min alcuquudi bay leeyihiin leannu ammaanku markaa min axadi tarafeyn oo kii kale aanu ogolaa nin kama ansaxayo aaniga asaxa ka hor jeeda wuxuu leeyahay maa yakfi sukuut hadduu iska aamuso marka laydhaha waa lagu nabadgeamnibaa lagu siiyey waa iskaga filan yahayoo waa libinaa'i ilbaabi cala tawsica baabkan baabulamaanka ayaa iska waasaca iskaga dhisan wa takfii waxa ku filan walow naadiqlahaadee ishaaratun mufhima ishaaro la fahmi karo ayaa lilqabuuli ku filan yacni waa ku amni siray hadduu madaxa lulusaa yidhaahdo waa ku filan tahay oo waa aqbal baa loo soo qaadayaa waa markay dee mufhima tahay ee haddii aanay mufhimo ahayn oo mid wax la garan karayaba aanay ahayn ammaan kuma ansaxayo wa yajibu waxaa kaloo waajiba an laa tasiida muddatuhu muddada ammaankaasi inaanay ka kordhin calaa arbacati ashhurin afar bilood inaanay ka kordhin ayaa iyadana shardiya wa fii qowli yajuusu waa bannaaya ammaankii maa lam tabluq sana sana intaanay gaadhin arrintaana waxaa markaa aynu insha allahu taala hudna markaynu gaadhno ayaynu waxay u daliishadeen iyo arrimaheeda aynu eegi doonnaa mar haddaanu niniyo afar bilood iyo sannadyo aynu wadno in la taabiidiyo u idhahdo weligaa baanaanaba amniga ku siiyey qofkii lagama oggolaa walaa yajuusu mana bannaana mana ansaxaya ammaanu yaduru lmuslimiina muslimiinta dhibaya ka jaajuusi basaaskii iyo kii daliicada iyo sahanka ahaa iyo laa darara walaa diraara baa layidhi intifaau darar waa inaanu dhibi ka imanaynin maslaxaba yay ku jirin laakiin waa inaan darar iyo dhibi ka imanaynin walaysa lilimaami imaamkii muslimiinta iyo kayrkii uma sugan nabdul amaani ammaankii inuu tuuro maa lam yakhaf khiyaanatan haddaanu ka baqanin walaa yadkhulu fi lamaani ma gelaya maaluhu ahlu bidaarlxabbi ku sugan wakadaa maa macahu waxaa la mida wixii la jiraya minhumaa labadooda ka aday fil asaxi ilaa bishartin shardi mooyaane waxau sheekhu leeyahay walaysa lilimaami imaamkii muslimiinta iyo madaxii u sarreeye muslimiinta iyo ku-xigeenkiisii iyo kuwii ka hooseeyey uma sugaanin nabdulamaani ammaankaa tuuridiisu in lam yakhaf khiyaana haddii aanu khiyaano ka baqanin lannu ammaankani laasimun min jihati lmuslimiin haddiise uu ka baqanayo khiyaano inuu sameeyo waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaab dee waa inuu markaa si calanah yidhaahdaa kanna ma'mankiisii loo gaadhsiiyaa sida hudnadoo kale waa in markaa la qaadaa dabeetana luu ku aamin noqonayay la gaadhsiiyaa yacni imaamka u gaarkuma aha ee xataa kii mu'aminka ahaa hadday khiyaano ka muuqato inuu markaa ka baxaa buu leeyahay walaa yadkhulu fi lamaani ammaanka iyo maangelintaa la siiyey ma soo gelaya maaluhu wa ahluhu maalkiisi iyo ehelkiisii iyo xaaskiisii iyo carruurtiisii ma soo gelaya bidaarad xalbi ku sugnaa isagoo halkani nala jooga haddaynu meelahoodii iyo magaalooyinkoodii ku duullo oo xaaskiisii iyo carruurtiisii iyo xoolihiisii lasoo qabsado xaq baynu u leenahay ammaankani isaga unbuu ku gaar yahay lianna faa'iidata alamaani taxriimu qatli wasriqaqi wa mufaadaatihi ammaankani wuxuu faa isaga inaan la dilin inaan la addoonsan inaan wax kale lagu furayn ehelkiisu iyo xoolihiisu shaqo kuma leh wakadaa waxaa la mida maa macahu minhumaa wixii kala jira ee labadoodaa ka mida ehelka iyo maalka wixii uu ka watay uu halkan la yimi iyaguna ammaankaa aan siiniy maangelintaa ma soo gelayaan filaa saxi haddaan qabanaa ilaa bishartin dee shardi inuu jiro oo markii amniga lala gelayay uu dee ku codsaday isaga iyo xoolihiisa iyo ehelkiisa wixii la socday inay amni iyaguna la siinayo shardigaa in lala gelamiyo waa liqusuuri lafdi can ilcumuum aanigaas korkee wuxuu leeyahy mee looma baahna shardi ciddii la socotay ee ehelkiisa iyo xoolihiisa ay ammaankaasay ku jiraan waana maalkii aanu u baahnayn baa laga wadaa laakiin maalku u baahnaa dee hadduu gaadhi wato maryihiisii lacagtii wuxuu cunayey waxa u baahan yahay ayadu dee amniga ayay ku jiraan culimmadu axwaal fara badan bay halkaa ay ka sameeyaan oo daraf fara baa ka soo boqol iyo siddeed iyo labaatan xaaladood ayay ka soo saaraan muqriga ayaana xaaladaha dhigaya inuu kan amniga siiye imaamkii inuu qayrkii yahay kan mu'amankaa inuu daaruxalbi joogo inuu daarteena joogo waa afar xaaladood yacni haallo kalooyin lagu sii dhufanayaana way jiraanoo markaa halkanuu ku wada caddaynaya waxba markaa inaan isku sii mashquulinno waxba badani kuma jiraan wuxuu yidhi sheekhu walmuslimu musliga bidaariilxarbi ku sugan inamkanow hadday u suurta gasho idhaaru diinihi diintiisa inuu muujisto ustuxibad lahulhijra hijra ayaa loo sunneeyaa wa ilaa haddii kale oo aanay suurtagalu ahayn wajabad waa waajibaysa hijradii ina daqa hadduu karo ee walow qadara asiirun calaa haramin hadduu karo firdhasho lasiiman waa ku waajibayaa ee walow atlaquu hadday sii dayaan bilaa shardin falahu ikhtiyaaluhum hoos inuu waxyeelaayaabuu leeyey ow calaa annahum fii ammaanihi inay magantiisa ku jiraan bay ku soo daayeen xaruma ikhtiyaalkii waa xaaraan fa in tabicahu qowmun hadday raacaan falyadfacu ha iska difaaco walow biqatlihim dilkoodaba ha ahaadeen ow sharaduu waxay u shardeen an laa yakhruja min daarihim inaannu ka bixin lam yajuz ilwafaa'u oofintaasi ma bannaana halkan sheekhu wuxuu inooga hadlayaa qofka muslimkaa inuu hijroodo oo daartaa daarulxarbiga ah ee xukunkeeda iyo taladeeda muslimiintu aanayn ahayn diinta islaamka aan lagu xogminaynin hay-adii islaamku aanay ka taagnayn in lagu nagaado iyo in laga hijroodo maxay xukunkeedu yahay markaa wuxuu uhi walmuslimu qofka muslimka ee ku negi bidaariilxarbi gaalada aan dagaalamayna daartooda in amkanahu hadday u suurto galay idhaaru diinihi diintiisa inuu ku muujisto waa nin markaa nin weynoo dee tolkii ku dhex jiro oo magac ku leh ama cashiiro iyo tol markaas ilaalinaya buu leeyahay diintiisana fidno uga baqan maayo ustuxiba lahulhijra kaa xataa waxaa loo sunneeyaa inuu hijrooduu qaxo oo dhulka muslimiinta tago daarulislaam inuu tago si aanu sawaadkooda iyo humaaggooda u badinin si aanay kayd ugu samaynin si aanu ugu iilannin waajib maahae waa sunno mar hadduu karayo diintiisa inuu muujiso waajibku maahae waa sunne waa haddii idhaaru diin ay u suurtagashaa fitnana aanu ka baqanaynin halkaa waxaan ka garanaynaa dee hadda ayaa layna kala qoqobaye caqiidada islaamku waxa weeye dadka muslimiintahay dhul ma kala laha jinsiyatulmuslim caqiidatuhu jinsiyada qofka muslimkaay waa caqiidadiisa caqiidadiisaasunbaa u jinsiyada meel alyaaliya meeshii markaa xukunka iyo diinta islaamku ka taagantahay fahuwa beladuhu waa jinsiyadiisii meeshii aan diinta lagaga dhaqmaynin ee aan markaa raadidu ka taagnayna shaqo kuma leh marka waa inuu hijrada daaruislaam tagaa wa ilaa haddii kale u suurtogeli maysa idhaaru diinihi inuu diintiisii muujisaa ama diintiisa ayuu fidna uga baqanaya wajabad waa waajibaysaa hijradaasi nin iyo ruux dumar midku doona ma hado xataa haweenay maxram haddii weydo way baxaysaa waa inaad daaqa hadduu karo haddii uu karayo awoodayo inuu baxo ayaa waajibku noqonaya waayo waciid baa ilaahay u sheegay kuwa markaa malaa'igtu ayagoo ay oofsanayso iyaga oo nafdooda dulmiyey oo markaa gaalo ku dhex nool waxaa markaasay odhanayaa kunaa mustadcafiina fi اlardi markaasaa ilah odhanaya alam takun ardullaahi waasica fatuhaajiruu fiiha in aladiina twafaahum اlmalaa'ikatu daalimi anfusihim qaluu fiima kuntum qaluu kunaa mustadcafiina fi اlardi qaluu alam takun ardullaahi waasica fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannam wasa'ad masiiraa ilaahay wuxuu yidhi kuwa ay malaa'igtu afsa iyagoo nafooda dulmiyey ee gaalada ku dhex nool waxa laodhan maxaa ku sugnaydeen mustadcafiin baan ahayn dhulka kuwa lagu daciifsado ilahay wuxuuhi waxa laodhanaya miyaan dhulka ilaahay ballaannayn maxaa u hijroon weydeen kuwa aaxiradooda waa jahannama masiirahanna ayada ayaa u xumaatay ayaa ilaahay xadiid gale oo abu daawuud uu warinaya iyo tirmidiya nasaa'i ay warinayaan sanadkiisuna saxiix yahay wuxuuhi ana barii'un min kulli muslimin yuqiimu bayna adhuri lmushrikiin anigu beri baan ka ahay qof kasta oo muslima oo ku nool mushrikiinta dhexdooda haddaba maanta oo ay badatay in bilaadulkufaar loo hijroodo in waxbarasho loo doonto in la dego in loo risiq doonto culimmada muslimiintu way ka hadleen alhijra ilaa bilaad ulkufaar iyo nagaanshaha markaa lagu nagaanayo bilaad ulkufaar way ka hadleen sheekh xasan salax uthaymiin baa raximah ullahu tacaala si fiican uga hadlay oo u faahfaahiyey qaybaha ay u qaybsantana tilmaamay waxaanu tilmaamayay ku nagaanshaha dhulka gaalada lagu nagaanaya khatar weyni inay qofka muslimkaa diintiisa ugu sugan tahay akhlaaqdiisa iyo suluuggiisa iyo aadaabtiisa ugu sugan tahay wax badan ayaan aragnay buu leeyahay inxiraaf fara badan iyo weecasho fara badan oo ku yimid dadkii halkaa gaalada dhex degay oo wixii ay u tegeen waxaanan la soo noqday qaarkood iyagoo faasiqiina soo noqday qaarkood iyagoo diintiiba ka ridoobay soo noqday xataa qaar baa adyaamihii iyo diimihiiba iyagoo wada dafirsan soo noqday idan markaa in la yska hubiya arrin laga maarmaana weeye waxaanay maanta ay tilmaamayaan yacnii dadkii tegay adduunya unbay eeganayaani nin baa wuxuu igu yidhi waxaan ku udhi anigu ma jeclin ragga intay halkaa xaasasiyo carruur kaga yimaadaan halkan ku guursanaya wuxuu uhi sheekh waa inaad jeclaataad weliba taageertaay ood wax la qabataa buuhi wax alla waxaanu halkaa ku dhalle jooga rajo male buuhi waxba ha ka sugina buuhi midhmidhka iminka halkanaanu dib uga yagleello ayuunbaa wax nooga tirsan buui laakiin wixianu halkaa la tagnay amaanu ku dhalle waxba kama jiraan buuhi nin sheekh oo ka hadlayay wuxuu yidhi waxay ka dhigan tahay buuhi ilmaha halkaa la geeye la doonaya inuu badbaado masal carabiga buu soo qaatayoo bayd carabiga wuxuu idhahdaa alqaahu fi lyami maktuufan wa qaala lahu iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaayi haddaad qof soo dul joojiso haro biyo ah oo intaad garbaduub u xidha aad ku soo tuurto oo tidhahda iska jir iska jir biyahaas iyay ku qoynin suurtagal ma tahay inuu biyaha ka badbaada mise inuu wada quuso gunta tago oo jid iyo cidhib markaa ay biyo wada gaadhaan baas ayaa igu ku socdaa yacni inuu wada quuso oo jidhkiisaa biyo wada gaadhaan mooye suurtagal maaha inaad tidhahda iska jir iska jir biyahaas iyay ku qoynin hadda waana garbaduway waanad ku dhex tuurtay ilmahaad iyo dadka halkaa jooga waa saasoo kale buuli idan waxay dhahay culimmadu laba shardi oo aasaasiya qofka halkaa tegaya ama degaya ayaa laga maarmaana waa midda koowaadee amnu lmuqiimi calaa diinihi qofka halkaa ku nagaanaya ama tegaya waa inuu aamin u yahay diintiisa oo uu leeyahay aqoon oo uu leeyahay iimaan oo uu leeyahay casiimo iyo go'aan ku sugaya diintiisa oo uu kaga digtoonaanaya inxiraaf iyo zayq waa inuu yahay cadaawadda gaalada miday ku jirto mid necab waa inuu yahay oo ka fog muwaalaadkooda iyo jacaylkooda la'annahu xidhiirhkooda iyo jacaylkooda iimaanka ayuu anfinaya adillo fara badan ayaa ku soo artay kaasi waa qodob qodobka labaad waxaan an yatabakana min idhaari diinihi waa inay suurtagal u tahay inuu diintiisa muujisan karayo bixayu yaquumu bishacaraa'ic alislaam waa inuu shacairtiisaa muujisan karaya iyadoon cid u diidaysaa jirin oon salaaddii loo diidaynin oon jumcii loo oon jamaacadii loo diidaynin hadduu cid la tukataba helayo waa inaan sekadii loo soomkii loo xajkii loo diiday shacairtii diinta waa inaan loo diidaynin beri dhexdii ayd baa waxaa jirtay aynu idaacadda mibisa ka maqlaynay ma macallin buu ahaa ma arday buu ahaa ma mid meel ka shaqaynayba jooji baa la dhi waraya salaadar iyo foorfoorarsigan haddii kale suuligaa intaa soo xidhata suuligaa la gelbay yidhaahdeen laakiin waxaanad wadeed meelahan amaakintan caamkaa la imanaysa jooji halka lagu leeyahay salaadda suuliga ku tuko ma u bannaantay markaa inuu ku nagaado hadduu qof diin loo diinta ilaashanaya uu yahay markaa waa inuu diintiisana ilaashan karayaa imaam ibnu qudaama ayaa muqniga wuxuu kaga hadlayey hijrada oo wuxuu yidhi waa qof ay ku waajibayso waa ka karaya diintiisa inuu muujistaana ay u suurtogeli weyday markaa inuu meeshaasii nagaadaana uma bannaana aayaddii qur-aanka inuu akhriyayna ayuu soo qaatay haddaba waxaa kaloo isweydiiyeen labadaa shardi marka laga tago qaybaha loo taga meesha ee loogu nagaadaa maxay yihiin lix qaybood ama lix sababood ayaa loo tagaa waa qodobe inuu halkaa u tegayuu ugu nagi yahay inuu dadka diinta ugu baaqo inuu jeclaysiiyo waxay leeyahay kaasi waa nooc min aljihaad waa fardu kifaaya ciddii karaysa bishardi laakiin waxay leeyahy waa inay dacwaddiisaasi xaqiiqoobaysaa waa inaan cid u diidaysaa jirin dadkii ajiibi lahaa cid iska hortaagaysa waa inaanay jirin haddii aanad waxba ka samayn karaynin haddii lagaa hor istaagayo haddii ciddii ku soo raacdoo markaa laga joojinayo yacnii halkaa waxaan ugu nagaanayaa dacwad baan faafinayaa wax soconaya ma aha dacwadda islaamka loogu baaqaa bilaad almuslim ama bilaad alkufaar dee waajibaadka diinta ayaa ka mid ah waa tariiqu lmursaliin nebiguna dee wuxuu ka soo gaadhsiiyey uhi balliquu cannii walow aaya ayadna ha ahaatee iga gaadhsiiya dadka taasi markaa waa inuu nagaado qofku dacwad waxaa jira sabab kale ama ujeeddo kale ayana oo aan taa ka fogayn ninkani wuxuu u nagi yahay inuu axwaashan gaalada darso inuu ogaado fasaadkan caqiiday ku sugan yihiin inuu ogaado cibaadadoodan liidata inuu ogaado akhlaaqdoodu say u furantay u dhibatay suluugoodu markaas sida u liito wuxuu doonayaa dadka inuu uga digo waxa uu rabaa inuu kuwan la dhacsan xaqiiqada xaaladooda u caddeeyo kaana waxay dhan waa nooc min aljihaad ka mida isaguna oo dee waxaa ka ratibmaya inaa gaalnimadii ehelkiisii laga digo bidaad waxaa imanaya islaamkii in la jeclaadayo hadyigiisii leannu fasaadka gaalnimada miya waxay ku sugeen marka la tusayo waxaa muuqanaya wanaagga islaamku leeyahay bididdiha tatabayas alashyaa baa laydhaha ama tatabayan alashyaa shayga marka didkiisiiyo kaga soo horjeeda la sheego ayay ashyaadu ku caddaadaan marka waa in muraadkiisaasina u xaqiiqobayaa mafsadana aanay ka imanaynoo diinta aanay kaga imanan ama isaga aanay kaga imanaynin taasina waa mid waxaa kaloo la mid a oo ayana qodobkaasuu soo hosgelaya inuu markaa cayn u yahay dadka muslimiinta ah oo waxay u soo wadaanee kayd iyo dhagar ay u soo maleegayaan inuu markaa u soo tabinayo siduu xudayfata bnu yamaama nebigu ugu diray mushrikiintii maalintii khandaq bal si u soo waraysu u dhexgalay waa xaaladii labaad marka waa inay arrintaasi u suurtogelaysaa isaga iyo islaamkana dhibi aanay ka soo gaaraynin qodobka saddexaad ama sababta ama ujeeddada saddexaad waa inuu u nagi yahay xaajo ay leedahay dowladda islaamka ahi iyo calaaqadeedaas ay la leedahay dowladda kale waa sida dee basaasidan hadda la sharciyaysay ee safaaraadka la yidhaha safiirkii iyo qunsulkii iyo muwadafkii markaa safaaradiiyo diblomaasiyaddii markaa meesha joogtay ayana waxay u joogaan baahida dowladda islaamka ay leedahay calaaqadday qoladan la leedahay marka hadba wuxuu u nagaaday unbay la xugu noqonaysaa mulxaq thaqaafiya baa jiro nima aqoonta ka shaqeeyo ardaydii ilaaliya kuwa dee markaa safriyaadkii iyo markaa waa qaybtii markaa socdaalka ka shaqaynaya ayaa jira marka iqaamadoodaas dee maslaxo iyo dan weyn ayaa ku sugan shar weynna way isku hor istaagayaanoo kaasina waa mid oo waa wax bannaan qaybta afraad waxa weeye inuu xaajo khaaso oo iska bannaan ganacsi iyo daawo iyo waxaas u joogaa waxaa la yidhi taase iyadu biqadri alxaaja hadba baahida inta qadarkeedu yahay ayuunbuu halkaa u joogayaa ee ganacsigiisa iyo dawadiisa yari intuu ka dhammaysanayo ayuu tegaya culimmaduna waxay caddeeyeen inay bannaantahay bilaadulkufaar in tijaaro iyo ganacsi loo geli karo qaybta shanaad waa inuu nagi yahay wax akhrisasho waxbarasha ayuu tegay ugu nagi yahay daraasa waxay la mid tahay u nagaanshihii xaajadiiyo baahida loogu naganayay laakiin leexdhi way ka khatarsan tahay oo way ka daran tahay tii ganacsiga ama tii markaa daawada way ka daran tahay xagga diinta qofka ugu nagiyayo akhlaaqdiisaba le'annao daalibka iyo ardaygu wuxuu dareemayaa inuu macallinkiisani ciddan wuxu dhigaysa ka hooseeyo waxay keenaysaa inuu weyneeyo araadoodii afkaartooda iyo suluugooda ku qanco waxay keenaysaa inuu ku daydo ilaa ciddii ilahay ka ilaaliyo oo yar mooyaane le'annao mar kasta macallin ardaygu wuxuu dareemayaa inuu macallinka u baahan yahay deetana inuu isjeclaysiiyo inuu la warwareego inaannu xumaantiisa markaa ka dhiidhinoo ka xumaanin inaannu wanaaggii u sheegi karin bay keenaysaa midda labaad wuxuu ku yeelanayaa meeshiiyo gaaladii dhexdooda saaxiibba ayuu ku yeelanayaa ay wax wada akhrisaan oo ay isjeclaadaan oo ay isxidhiidhiyaan halkaana khatar fara badan ayuu ka kasbanayaa markaa waxbarashadu loo tagaa way ka khatarsan tahay waxa kaloo dhan sidaa daraaddeed baa waxay dhahdeen iyada laba saddex shardi oo kale ayaa u sii raacaya ama dhowr shardi oo kale u sii raacayaoo ardayga halkaa waxbarashada u tegaya waxay yidhaahdeen waa inuu calaa musawan kabiirin min anuduuji alcaqli waa inuu caqli bislaaday waa inuu leeyahay oo waxa waxtarkaa iyo waxa wax dhibaya uu ku kala saarayo oo mustaqbalka foguu ku eegayo laakiin carruurta yaryar diriddeeda gaalo loo diraya iyada khatar bay ku sugan tahay iyo kuwa caqliyada markaa hooseeya leh khatar weyn bay markaa diintooda iyo khuluqooda iyo isluugoodaba ugu leeday kadib ummadooda marka iyagii la bedelo haddana ummaddii lagu soo celinayey ayay khatar ku keenayaanoo suntii ay halkaa ka soo cabeenay ka soo qaateen ayay ku barbaarayaan leanno man shaba calaa shayin shaaba calayhi baa la yidhi yacni hadba ciddii ardaygaa gacanta ku qabata ee indhaa u kala furta ee wuxu dhigtaa ayuunba markaa dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii waxay rumaysnaayeen yeelanaya wixiibuu deetan la soo noqonaya ummaddii ku faafinayaa watacliimu fi sikarka naqshin fi lxajar baa layidhi yacni waxbaridda yaraantuna dee waxay la mid tahay dhagax qoraan lagu sameeyey oo kale saan u baaba'aynin sidaa daraaddeed ayay khatar fara badan iyo dhib fara badan ay ugu leedahay dhallinyarada yaryar ee tegaysa dhulka gaalada la geynayo hablahana ayada waabay ka sii xag jirta oo ayada hablo waa taanbari yugandha tegey ee aan hablo soomaaliyeedu halkaa joogaan dhibta haysataa aan ku soo arkay hablo yaryaroo la diray oo kii ardayga muxudaksani baa hunguraynaya oo kii macallinkaa baa hunguraynaya waxaa lay sheegay hablo xataa macallimiintii ay markaa hungureeyeen oo dabeetana markay diideen maadooyinkoodii riday qaar iska raacay oo dabeetana iska baaba'ay oo imtixaankana layska siiyo ayaa lay sheegay oo boqolaal oo aan ka yarayn idaainan horta in dabadba loo diraa ayada maba bannaanaba haddii aan maxramkeedii aanay la soconin iyo dal islaama markaasu maxramkeedii la socdaan dalacuha galada in loo dira ayada maba bannaana kaasi waa shardiga waa inuu arday bislaaday oo waxa xun iyo waxa sari u kala saaran yihiin waa inuu yahay qodobka labaad waxay dhahen waa inuu aqoon sharci leeyahay oo ku kala saaraya xaqa iyo baatilka oo baatilka ay wadaan markaa uu iskaga difaaci karo si aanu ugu dagmin dee baatilkii wadaanaanu xaq u malaynin amaba aanu u difaaci kari waayo inaanu wareerin si aanay taasi ugu dhicin waa inuu aqoontaasna markaas leeyahay shardiga saddexaad waxay idhaahdeen waa inuu leeyahay daalibkani diinun yaxmiihi wayataxasanu bihi min alkufri waalfusuuq waa inuu qof diinle arday diin la yahay oo diin ilaalinaysa uu dhufays gaalnimada iyo fusuuqa ka gelayo kii diintiisu liidatay ee halkaa la geeyey dee wuu iska raacayaa markaba asbaab alfusuuq waalfujuur waxaasuu markaa iska dhexgelayaa waxa kaloo ay ayana shardi uga dhigeen cilmiga doonashadiisa waa in xaaje iyo baahi cilmigaa loo qabaa cilmigaa halkaa loo tegaya cilmi ay muslimiintu baahi u qabaan waa inuu yahay waana inaan dhulkan muslimiinta laga helaynin inta badan iminka cilmi kastoo loo baahaya dhulkii muslimiintana waa laga helayaa oo meelo badan baa laga helayaa marka waa inay baahi cilmigaa loo qabo cilmi loo baahan yahay waa inu cilmi halkan dadka muslimiinta dhexood laga helayana waa inaanu ahayn haddii cilmi iska qushuurahoon loo baahnayn imika i t i c t iyo wixii la xidhiidhaa iyo waxyaalahan oo dhan wax iska wada fudud weeye oo meel walba laga helayo qaybta lixaad ee ugu dambaysa ee ujeeddooyinka loo tago waxaa ka mida an yuqiima lisakan inuu meesha aad degtid risqi aad u doonatid inuu markaa u degayo waxoo dhan way ka khatarsantay mafaasid fara badan ayaana ka imanaysa bay yidhaahdeenoo dee ikhtilaad iyo dhexgal ayuu gaaladii gaaladii la samaynaya wuxuu dareemayaa inuu muwaadin ka mida yahay wuxuu dareemayaa inay waxa la yeeliya wadaniyadi waxay keenaysay inay loo dhaarto in la jeclaado in muwaalaad la sameeyo in sawaadkii gaalada la badiyo inuu ehelkiisii iyo carruurtiisii halkaa ku tarbiyadeeyo inay akhlaaqdoodii caadaadkoodii ay qaataan inay caqiidada iyo waxay rumaysnaayeen oo dhan ay ku raacaan ayaa ka imanayso saa daraaddeed bay khatarta u leeyahy tan markaa laga digayo ee nebigu ka digayo ee uu leeyahay man jaamaca almushrika wa sakana macahu fahuwa milah qofka mushrimka markaa la wadaaga ee la degaa ayaga ayuu la mid yahay ana bari'un min kulli muslimin yuqiimu bayna adhuri almushrikiin anigu beri ayaan gahay qof kastoo muslima mushrikiinta dhexdooda ku nool oo yidhi yaa rasuula lima laa tara'aa naaruhumaa muslim iyo mushrig naartooda iyo dabkooda isuma baxo ayaa nebigu yidhi yacni khatartaasoo dhan baa ku suganoo taasi iyadu mid bannaan ma aha in dadka magaalada la dego oo loo risiq doonto oo halkaa la dego ayada khataraha iyo dhibaatooyinka fara badan baa ka imanaya dadkii degay ee halkaa ku sugnaan ubadkiina waa kaa ka socday ayagina halistaasay ku jiraan nin weynoo sodonjir waxay rumaysayiinba qaarani jira nin weynoo sodon jira baa maalin annagoo wada soconnaa yani inanka nin oday baan wada soconnay gaadhi baan wadan midu soddon jiraho xaggaa ka soo celiya baan la socdaa odaygii baa wuxuu hi niyo barri waxaan doonayaa inaan alla baryo oo aan waxgale eh waxaan doonayaa inaad bal cid sayradda igu xidho wuuna maqlayaa markaasuu afsamaanigu garaya markaasuu yidhi bal odaygan waalanay naf ilaahay leeya buu jaraya markaasuu leeya ilahay baan baryayaa buu waxbuu qalqalayaa naf ilaahay leeya buu jarayaa oo markaasuu leeya buu waan alla baryayaa yani in wax la gowraca buu ka soo hor jeedaa mana arag baa laga yaabaa yani ilaa hadal xad ayay markaas gaadheen ilaahay haynaga badbaadiyo marka meeshaas inay khatartaa iyo dhibtaa leedahay waa in la ogaadaa hadday markaa adduunya yaraya wax ka soo dirdireenna adduunyooyinka waxay ku leeyihiin dadka jooga ee kiniisada iyo naagaha jidhkooda ka ganacsa cashuurta laga qaaday waxa wey waxaa nala siiyaa nin hadda berdhaweyd wasiir ahaa ayaa wuxuu igu yidhi waa dadka xaqiiqada sheey innaga iyagoo taysitu maynoo imanayaanoo dabeetana dhalaalayo waxoogay lacagoo markaa ama ribe ama balaayo ay sitaan ay qalka dhisanayaan dabeetana halkaasu baynu wada higsanayna wuxuuhi kuwan soo maad aragin dhulka xaadha ee halka jooga kuwaasoo kaleanu ka dhigannay buui markaynu halkaa joogno kuwan dhulka xaadha ee oromada siday halkan ku yimaanu halkaa ku nahay buui maanu waxu qabtaan buuri marka wlmuslimu bidaari اlxarbi in amkanahu idhaaru diinihi usuxiba low xabsa alhijra wailaa haddii kale u suurtogeli wado wajabad in ataaqaha hadduu karo walow qadara asiirun hadduu asiir karo eeg hadda kan lagu leeya waa kii u dhashay xataa ku islaamay baa lagu leeya ka bax kii islaamka ahaa ee dhulkiisii joogay inuu doonto ayadaa mau bannaantay markaa waa kii ku islaamay baa laleeya diintuseen ayaa lagu leey ka baxo dhulka islaamka meelay kugu suurto gelayso tag wlmuslim bidaari lxarbi in amkanahu idhaaru diinihi usuxiba lahu waxaa loo sunneeyaa alhijratu wailaa haddii kaloonay u suurtogelayn diintiisa inuu muujisaa wajabad hijradu way waajibaysaa inay daaqa hadduu karayo hadduu kari waayo dee ruux dumara meel ay ka baxda ay weydo waajibu noqon mayso walow qadara asiirun calaa harabin asiir iyo mid la qafaashay oo maxbuusa ayaa wuxuu karay calaa harabin carar iyo fakasha ayuu karay lasiba waa ku waajibayaa cararkaa iyo fakashaasaa ku waajibayaa leannu gaalada inuu ka hoos baxaa dee arrin laga maarmaana weeye oo ti uu karay weeye walow adlaquuha haddayse soo daayaan bilaa shardin waxba iyagoonu shardisan bay sii daayeen falahu ikhtiyaaluhum inuu hoos u waxyeelayaa buu leeyay hadday dil tahay hadday qafaalasho tahay hadday xoola ka dhici tahay mar hadday xarbiyiintii aan dagaalamaynay tahay oy sii daayeen wuxuuna kaga sii faralaabo koluu mid kaga sii kau siiyo koluu markaa waxoogay ka sii kaxayso xoolaah aw ama alaquuhu waxay ku sii daayeen calaa annahum fii ammaanihi inay ammaankiisa ku jiraan wariya waa ku sii daynay laakiin magan baanu kuu nahay xaruma waxaa ka xaranay ikhtiyaar inuu u geysto waxba kama dili karo waxba kama dhici karo waxba kama kaxaysan karo waxba kama qafaalan karo mar hadday yidhahdeen magantaadaanu ku jirnaa iyagoo sidaa magantaa ugu jira fain tabicaw qowmun qolo ka midii hadday soo raacaan oo ay doonaan inay waxyeelayaan maganta waana magan geliye falyadfachum ha iska difaaco walow biqatlihim dilkoodaba haatee imika kasaa'il ahaan ayuunbu isaga difaacaya gaal xarbi u la dagaalamaya maaha ilain amnigiisay ku jiraan kuwa soo dabagelaya laftooda kasaa'il ahaan buu isaga difaacayaa aw ama alaquuhu way soo daayeenoo washarauu waxay u shardiyeen an laa yakhruja min daarihim waa ku sii daynay laakiin ma bixi kartid ma uma tegi kartid dadkaada lam yajuuz ilwafaa'u oo fin shardigaasi ku waajibi maysa inuu baxo mar alla markay u suurto gasho ayaa waajib ku ah li'annahu waxaa ku sugan diiddiisii oonu ogaynin waxaa ku sugan waxaanu laasimahayn inuu islaaziminayo markaa iskaga baxo hijradu waajib bay ku noqonaysaa walow caaqada alimaamu imaamku hadduu la galo ciljan gaal daran ayuu heshiis la galay kaasoo yadullu calaa qalcatin qalcaya dhufays tusaya oo walahu isagana minhaa jaariya ana wuxu uhi addoon ha layga siiya markaa nimankaa qabsataan jaaza waa bannaan yahay ee fain futixat bidalaalatii tusindiisa haddii lagu furto ucdiyahaa waa la siin ow bikhayriha bikhayri dalaalatii baa lagu furtay falaa lama siinayo filasix haddaan qabanno fain lam tuxta haddaan lama furanin falaa shay alla waxba uma sugnaanin qiila waxaa li wain lam yucallaq iljuclu haddii aan lagu xidhin mushqaayadiisa haddaan lagu xidhin bilfatxi furashada falow wijratu milin ayuu leeyahay fain lam yakun fiihaa jaariyatu ma haddaanay ku sugnayn ow ama maanta qablalcaqdi ayay dhibatay falaa shaya ow bacda dafari qabsashadii ka hor qabla tasliimi dhiibidna bacda dafari ku guulaysiga kadib qabla tasliimi dhiibidna ka hor wajaba badelun baa waajibaya ow qabla dafari may dhibatay falaa fil adhari maya wain islamad hadday islaamtana falmadhabu wujuubu badelin badelinuu waajibayay huwa ujratu milin weeye wa qiila qiimatuhaa waa qiimaheedii baa layidhi wuxuu leeyahay sheekhu halkan masaladani waa masaladii hore soo maraya alisticaana bilkufaar yacnii in la kaalmaysan karo gaalada dagaalkeeda inaad gaal u kaalmaysan karto ayay masaladani markaa furuucdeedii tahay marka wuxu uhi walow caaqada alimaamu hadduu imaamkii la heshiiyo caaqada waa faacalo oo bimacnaa waa heshiis ay cid wada gelayaan ciljan ciljigu waa alkaafiru alkhaliidu shadiid waa gaalkaa daranee adag baa la yidhaahdaa ayuu heshiis la galay culuuj jamciisuna waa culuuj waa ninkii riwaayadayn jiray berigii maraykanku oo baqhdaad weeraraye maxamed saciid asaxaaf lo odhan jiray ayaa wuxuu u isticmaali jiray maraykan culuuj wuxuuna hawlaai alculuuj halkanay isku intixaari doonaan buu odhan jiray baqdaad markay soo galaan bay wada intiaari do amaan layn doonaa weli culuuj marka waa gaalada gaalkaa weliba adag baa la yidhaahdaa walow caaqida alimaam ciljan ciljan waa gaalkaa daran oo yadullu tusinaya calaa qalcatin wuxuu tusinayaa dhufaysi naga qarsoon ama wuxuu inatmay ogin ama waddadaysa inaga qarsoon ama meel sahla buu inaga tusinayaa meel uun adugu ayuu inaga tusinayaa oo walahu isagana ay u sugnaatay minha jaariya wuxuuhi anigana addoon ha layga siiya marka gaaladaa soo qabqabsataan ana idin tusayo waddada ugu sahlan ana idinka gelinayo meesha ana idin dul joojin qabsaan anna addoon iga siiya jaasa waa bannaan yahay taas oo jucaala ayay noqonaysaa camalkiisaasi bijuclin majhuulin hayru mamluukin jucligaasina waa waxaan hadda lahay majhuulan hadda lahayni uxtumila lilxaaja laakiin xaaje ahaan ayaa markaa loo banneeyey ama mid mucayanu isagu mid meesha koogii ku jecelya ha ahaato ama mid qarsoon ha ahaato xor iyo addoommihi yani meesha waxaa laga yaaba midinka gashay uu jecel baasu leeyahy anana mid baiga gashee idinkuna cardaaduqaa ka dhiga oo aan idin tusoonin annada taa iga soo saara waa bannaantahay bay yidhahdeen fain futixat haddaba qalcadii haddii la furto bidalaalatii tusintiisii ayaa lagu furtay siduu inoo waday buu halkii oo dabeetana dam waa la furtay jaariyaddii waa ku jirtaa manay islaamin ucdiha waa la siin le'annu shardigaa uu inala galay ayuu ku mutay ow ama bikhayriha bikhayri dalaalatii baa lagu furtay waxba inama tusina xaggii uuna tusay iyo meeshuu ina geeyey meel daran bay noqotay waa la yskaga tegayoo meelo kalea lagaga soo wareego saasaa lagu furtay falaa wuxuu leeyahay ma jirto filasax haddaan qabanno le'anna waxaa la doonayay inuu inaad tuso oo lagu furta tiina lama helin aanigu wuxuu leeyahay saxa korjaamaya wuu mudanaya mar hadduu inaba tusay meeshii wuu mudanayaa fa in lam tuftax haddaba haddaan la furannin qalcadii waa la furan waaye waa qabsan kari weyne falaa shay alla waxba uma sugnaanin li'annu mudashada waxay ku xidhnayd laba arrimood addalaala walfatx inuu ina tuso lana furto dee ina tus laakiin lama furanin wa qiila waxaa la yidhi in lam yucallaq haddii aan lagu xidhin ama in lam yucalliq haddii aanu ku xidhin imaamku markuu la gelaya aljucla bilfatxi furashada haddaanu ku xidhin ee tusinta uun markaas ay ahayd meeshaasaan idin tusayaa falahu ujratu milin ujratu maaal buu leeyahay qofka hawshaasoo kala qabtay tusintaasoo kala sameeyey maxay mushqaayaddiisu tahay mushqaayaddiisaa la siin markaa leannu dalaaladii ayaa la hayaa fain lam haddaba waa la furtay meeshii fain lam yakun fiiha jaariya addooniba yani gabadhiba kuma ji addoonba laga waa ragunbaa laga hela ow maatat qabla alcaqd ama miduu ku ogaa waa jirtay intaan heshiiska malala gelin bay hore u sii dhibatay falaa shay'a lahu waxba ma leh lannu shardigii baan lahaynin ow bacda dafari maatad waxay dhibatay bacda alcaqdi intii heshiiska lala galay wadafari laguna guulaysta meeshii la qabsaday ayay dhimatay oo dagaalkii bay ku dhibatee wajaba badelun dee in loo bedela ayaa waajibayaa لأnنaha xasanat fii qabdaة الimaam faاtalafu min damaanihi mar hadday isaga imaamkee damaankiisa soo gashay dee si ay ka dhimato markaa loo bedelo ow maatad qabla dafarin intii aan lagu guulaysanayn meeshii la qabsanin bay dhimatay falaa bedel male filadhari haddaan qabanno lanno mar hadday dhimatay intaan la qabsanin dee waxaan la dhiibi karin wey si aan waxaanay ahaanin oo kale ayuunbaa laga soo qaday aanigu wuxuu leey waa waajibaysaa in loo bedelaa lannu caqdigu ayada ayaa lagu xidhay ayadana xaasila wey in la dhiibo ayuunbaa markaa suurtogeli weyday wain aslamad hadday ise islaamto isagina aanu islaamin falmadhabu wujuubu bedelin waa in loo bedelaa le'annoo gabadh islaama looma dhibi karo gaal gaal muslimaa iibsan karo haddaba maxaa loogu bedelayaa gabadhaa islaamtay ama yacnii markaa nin wajaba badelun halkii horeba ujratu milin wa huwa ujratu milin waa mushqaayadda la midkaa shaqadiisaa shaqadaa uu qabtay mushqaayadeeda shaqada la midkaa mushqaayaddeeda ayaa la siinaya wa qiila qiimatuhaa qiilo wuxuu leeyahay may ha loo qiimeeyo oo addoontii ayaa loo qiimayn waxay qiimaheedu noqoto ayaa la siin kitaabuuljizyati jizyadii ayuu baab yahay jizyadu waa caqdi ammaan oo isagu aan muddo lahayn imaamkuna la gelayo waana la keenay oo dee dagaalkii dabadii baa la keenay oo sheeculimada waxay dhigeen bacda yani jihaad maxaa yeelay ilaahay baa dagaalka qaayo u dhigay uga dhigay oo yidhi qaatu ladiina laa yuuminuuna biاllahi walaa bilyowm alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakhiruun min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljizya yani dee ama ay ka islaamayaan ama ay jizyadii ka bixinayaan jizyadana caqdigan iyo heshiiskan lala gelaya waa xoolaa laga qaadaya waa la yidhahdaa min almujaasaati bay ka timooo dee waxaan ka joogsanaynaa dagaalkoodii aayaddaa qur-aankeenu akhriyayni qaatilu aladiina laa yuminuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlaakhiri xataa yucdu ljizya ilaahay xagga dambe ku leeya ayaa u daliila iyo nebigu min majuusi haajara inuu ka qaaday marka waa dee caaqidkaasoo imaamka macquudulahu kaa loo guntaya makaankii iyo meeshii xoolihii iyo siiqadii ay noqotay arkaanteedu wuxuu uhi sheekhu raximah ullah tacaala suuratu caqdiha suurada heshiiskeeda iyo gunudkeedu waxa weeye uqirukum wuxuu odhanayaa imaamku waxaan idinku sugayaa bidaarilislaami baan idinku sugi ow adintu waxaan idmay fii iqaamatikum biha inaad ku nagaataan maxaa ugu nagaysaan calaa an tabduluu inaad dhiibtaan jizyatan gibir inaad iska bixisaan oo watanqaadu lixukmi lislaami xukunka islaamkana u hoggaansantaan walaa saxuha saxare wuxuu ii shiraadu digri qadriga qadarkeeda waa in la sheegaa qadarka jizya waa in la sheegaa laa kafulli saari carabkooda inay ka haystaan can illaahi tacaala wa rasuulihi sala allahu calayh wasalam wa diinihi ayadoo waxba shardi ma aha waxau sheekhu leeyahay halkan wuxuu inoogu horraysiyey siiqadii markaa wuxuu idhi suuratu caqdihaa suurada iyo qaabka loo caqdiyaa waxa weeye ee ijaabkeedu inuu idhaahdo imaamkii uqirukum waxaan idinku sugayaa bidaari alislaami daarta islaamka ayaan idinku sugayaa waxba qayd maa daarulxarbi buu xataa kula heshiin karaa jisyada ow adintu waxaan idmay fii iqaamatikum biadaarilislam inaad ku nagaataan waana inoo iman doontaa ee mandaqatulxijaas waxaan ahayn weeye mandaqadana mandaqatu lxijaas waxaan ahayn cala an tabduluu inaad bixisaan jizyatan jizye inaad bixisaan sanad kasta jizye gibri inaad bixisaan oo watanqaaduu lixukmi lislaami xukunka islaamkana u hoggaansataan wixii aan cibaadaad ahayn ee xuquuqda aadamiin mucaamalaadka wixii mutlafaada iyo wixii ay xaaraannimadiisa caqiidaysan yihiin sida zinadii iyo tuugadii iyo wixii laakiin aanay khamriga cabbitaankiisa iyo aanay rumaysan ayaga waa lagu dirqin maayo laakiin waxay rumaysan yihiin inay u hoggaansamaan wixii mucaamalaad markaas iyo xuquuq bini aadmiga dhex maraya iyo wixii ay waxyeeleeyaan na ay iska bixiyaan oo gudaan walaa sacba asaxna waxa weeye yacni gaaladuna way ka iman kartaayo xaggooda dabeetana isagu ka ajiibi karaa inuu xaggiisa ka timaadda maaha walasaxu ishtiraadu dikri qadriha jizida qadarkeedana waa in la sheegaa ishtiraadu dikru qadrihaa ishtiraadu dikri qadriha qadarkeeda in la sheegaa inay shardi tahay weeye asaxu oo la yidhahdo intaasaana bixinaysaan taanigu wuxuu leeyahay waxba shardi maaha inta ugu yarun baana lagu xambaarayaa laa kafulisaani carabka inay ka haysaan in can illaahi tacaala warasuulihi sala اllah alay sl wa diinihim ayada shardi maaha in la xusaa leannahu shardiga inqiyaadku soo gelayaa inay u hoggaansamaan ma hadii lay inaanay aflagaadinnoon waxba ka sheegin ayay ugu jirtaa taanigu wuxuu leeyahay maya waa shardi taas ayaa keenaysa ayaguna inay nabadgelyo bixiyaan iyagana la nabadgeliyo haddii kaleo ay diintii soo adarqadanay ilahay iyo rasuulkiisa ay soo adarqadanay waxoodii wataan dee waa la isdilayaa marka waa inay afkooda haystaan walaa yasixu alcaqdu ma ansaxaya muwaqata cala almadhabi wayushtaradu lafdu qabuulin baa la shardiyaa walow wujida kaafirun bidaarina haddii laga helo faqaalu ila dakhaltu lisamaaci kalaamillahi tacaala baan u soo galay ow rasuulan ergey xaalaan ahay ow biammaani muslimiin baan ku soo galay sudiqa waa loo rumay wa fii dacwa alamaani wejhun baa ku sugan waxau sheekhu leeyahay walaa yasixu alcaqdu caqdii jizyadu ma ansaxayo muwaqatan cala almadhabi isagoo muwaqata oo la yidhi intaa yacni sanad laba sano kuma ansaxayo isagu leannu caqdi markaa dhiigi lagu ilaalin weeye falaa yajuusu muwaqatan ka caqdi alislaami waana kii markaa macluumkaa sanad oo kale ee laakiin wixii inta ilaahay doonay intaa doontaan iyadu waa iska furan tahay wayushtaradu waxaa kaloo la shardiyaa ayada markaa horta abu xaniifa markaa saa qaba bedelun can ilislaami ayay ka tahay walislaamu laa yuwaqat qiila wuxuu le waa ansaxayaa sidii ammaanka oo kale si ammaanka oo kale wuu ansaxayaa in la wakhtiyeeyaa wayushtaradu lafdu qabuulin lafdi aqbaleed baa la shardiyaa waan aqbalay waan ka raalli noqday kii aan hadlayna ishaare muhima inu la yimaado haddaba wuxuu uhi walow wujida kaafirun bidaarina gaal iska dhex laafiyoonaya ayuunbaan ragnay magaalooyinkeenni iyo dhulkeennii war waa sidee markii la soo qabtayna faqaala wuxu uhi dakhaltu lisamaaci kalaamillahi tacaala ilaahay hadalkiisa inaan maqlaan u soo galay ow rasuulan dakhaltu rasuula ergey baan ahaa ow biammaani muslimiin ama qof muslima amnigiisa iyo mayntiisa kusa sudiqa waa loo rumayn leannu waxa uu suurtagelayaa waxa uu sheeganaya waa wax suurtagala wa fii dacwa alamaani wejhun ammaanka sheegashadiisa wej baa ku sugan inaan loogu rumaynayn bayina ayaa laleeya keen hadday cidi kii ku amnigeliye keen baa loodhanayaa ayada wej baane may loogu rumayn maayo ha la yidhahdo kii ku magangeliye keen ويشترط لعقدها والله أعلم